bismillaahi raxmaan iraxiim habeen wanaagsan khiyaarta wada naga dhegaysanaysaa waa lix iyo tobanka bisha labaad sanadka laba kun lix iyo tobanka qodobada wararka uu rediyo muqdisho idiin haya waxaa ka mid ah madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya oo magaalada muniikh ee dalka jarmalka uga qayb galay shir caalamiya oo looga hadlayo ammaanka ayaa dib ugu soo laabtay magaalada muqdisho wasiirada gaashaandhigga iyo amniga qaranka ee xukuumadda soomaaliya ayaa maanta hortegay mudanayaasha golaha baarlamanka jamhuuriyadda soomaaliya iyaga oo kala hadlay ilaalinta xasaanadda xildhibaanka iyo wasiirada xukuumadda ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka ayaa maanta furay shir ay lahaayeen taliyaha ciidanka asluubta soomaaliyeed iyo maamul goboleedyada ka jira dalka si loo ambaqaado baahinta howlaha ciidanka asluubta soomaaliyeed ee gobollada dalka wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska ee dowladda soomaaliya ayaa kulan la qaatay guddiga xallinta khilaafaadka ka dhexeeya hoggaanka ururka suxufiyiinta qaranka ee noosed iyaga oo ka wada hadlay sidii loo soo dhammaystiri lahaa hoggaan cusub oo uu yeesho ururkaasi wasiirka howlaha guud iyo dibudhiska ee xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa sheegay in ay dhismayaal waxbarasho oo ay samaynayaan ardayda araggala ee dugsiga al nuur kaasi oo maanta kulan la qaatay mas-uuliyiinta xarumaha lagu xanaaneeyo dadka araggala ee al nuur maamulka degmada cabdilcasiis iyo wakiillo ka socda dowladda talyaaniga ayaa maanta si wada jira xarigga uga jaray dib u hirgelinta isbitaalka hooyada iyo dhallaanka ee laasareeti oo dib loo dayactirayo intaasi waxay ahaayeen qodobadii wararkeenna ugu door karoonaa u diyaargarooba warkaasi oo faah-faahsan oo goordhow aan idiin ambaqaado inshaa allah habeen wanaagsan khiyaartaha wada nagala xidhiidhaay warkii oo dhan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya oo magaalada muniikh ee dalkaasi jarmalka uga qayb galay shir caalami ah oo looga hadlayo ammaanka ayaa dib ugu soo laabtay magaalada muqdisho madaxweynaha ayaa waxaa garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho ku soo dhoweeyey guddoomiyaha golaha baarlamanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya maxamed sheekh cusmaan jawaari iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan dowladda madaxweynaha ayaa waxa uu magaalada muniikh uga qayb galay shir caalamiya oo looga hadlayo ammaanka shirkaasi oo uu khudbad ka jeediyey madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya oo la xidhiirta xaaladda amniga dalka iyo horumarka ay higsanaysa soomaaliya waxaa madaxweynuhu uu soo hadal qaaday khatarta kooxaha argagixisada ee boko haram ee soomaaliya isaga oo tilmaamay madaxweynuhu in boko haram ay soomaaliya ku tababartaan waxaana uu u jeediyey madaxdii ka soo qayb gashay ee beesha caalamka in laga hortago kooxaha argagixisada ah ee dhibaatada ba-an ku haya dunida afhayeenka madaxweynaha dalka daawud oweys jaamac ayaa markii uu madaxweynaha ka soo degay garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho kadib waxa uu la hadlay warfidyeennada waxaana uu faahfaahin ka bixiyey ujeeddada socdaalka madaxweynaha ee dalka jarmalka iyo dib usooshaalaabashadiisa ee dalka waxaa shirkani diiradda lagu saaray caqabadaha haatan caalamka ka haysta dhinaca amniga gaar ahaan la dagaalanka argagixisada iyo goobaha ay xasaradaha ka taagan yihiin ajendayaasha ee muhiimka ee halkaasi looga hadlayeyna waxaa ku jirta ajenda ku saabsan xasiloonnida dalalka afrika ee saxaraha ka hooseeya soomaaliya ka mid taha marka shirkani waxa uu ahaa shir runtii muhiim u ah oo waddamada caalamka isugu yimaadeen ujeedkuna uu ahaa in dhibaatooyinka taagan xal wada jira loo raadiyo maadaama dhibaatada amni ay tahay mid taaban karta waddan kasta iyo gobol kasta oo dunida ku yaalla wafdigii soomaaliya ee halkaasi tegey maxay ka sheegeen halkaa
dabcan madaxweynaha soomaaliya khudbado ayuu ka jeediyey kulamadaasi kulamo gaargaarna way jireen shirkii weynaana madaxweynaha khudbad ayuu ka jeediyey waxa uu ka hadlay horumarka soomaaliya ay ka samaynayso dhinacyada siyaasadda iyo dhinaca amniga balse waxa madaxweynaha uu wufuuddii iyo madaxdii kale halkaa joogtay u sheegay in soomaaliya ay dhibaato ka haysato dhinaca argagixisada caalamiga ah oo isaga goosha qaarad ka qaarad iyo weliba qaar afrika gudaheeda gaar ahaan
afhayeenka madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya daawud aweys jaamaca oo la hadlayay warbaahinta qaranka kadib markii madaxweynaha dalka xasan sheekh maxamuud oo ka soo laabtay howlo shaqo uu ku tegay waddanka jarmalka gaar ahaan magaalada muniikh oo uga qayb galay shir caalami ah oo looga hadlayo ammaanka wasiirada gaashaandhigga iyo amniga qaranka ee xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa maanta hortegay mudanayaasha golaha baarlamanka jamhuuriyadda soomaaliya iyaga oo lagala hadlay ilaalinta xasaanadda xildhibaanada iyo wasiirada dowladda cabdifataax daahir jeete wariyaha baarlamanka ayaa faahfaahinta warkan inoo hay furitaanka kulanka baarlamaanka ee maanta waxaa xildhibaanada loo akhriyey mooshinka loogu yeedhay wasiirada amniga iyo gaashaandhigga ee dowladda soomaaliya waxaana mooshinkaasi akhrisay xildhibaan khadiija maxamed deeriya oo ka mid ahayd xildhibaanada ku saxiixnaa mooshinka su'aalo weydiinta mudana guddoomiye iyo mudanayaal sidoo kale xildhibaanada golaha shacabka ee ku saxiixan soo jeedinka mooshinkan waxay si degdeg ah u dalbanayaan in golaha la horkeeno wasiirka amniga wasiirka gaashaandhigga wasiirka cadaaladda iyo dhammaan taliyayaasha ciidamada oo ka tirsan guddiga amniga qaranka si su-aalo looga weydiiyo dhiilada keentay in uu madaxweynaha ka horjeediyo in xildhibaanada golaha shacabka la baaro oogadooda qof ahaaneed taasoo muujinaysa ku dhaqan la-aanta shuruucda dalka u taal mudanayaasha baarlamanka ayaa bilaabay inay su'aalo weydiiyaan wasiirada amniga iyo gaashaandhigga walow su'aalaha mudanayaasha baarlamanku ay badankood u socdeen wasiirka wasaaradda amniga waxaana su'aaluhu ay ahaayeen kuwo si isku mid ah loo weydiinayay dhowrista xasaanadda xildhibaanada iyo wasiirada amniga iyo xasaanadeenna ilaalinteeda wasaaradda amniga iyo taliyayaasha ciidamada keliya ma u xilsaarne amisom oo ka mug weyn baa waddanka joogta jenaraalka ee soomaaliyeed isagoo labidsan asagoo ku yaqaana ee dhahaya ninkan waa xildhibaana ka wareego ayaa askariga amisom hadduusan asaga ogolayn uusan sida u fiirinayn uu ku leeyahay you have to be maaragtay jective magartay waa in lagu baara magartaya su-aasha aan qabo waxay tahay in oo aan weydiinayo hay-adaha amniga ma waxay haayaan xog ah in xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya ay ka shaqaynayaan amni daro ama ay maleegayaan waxaa dhacay waa laysla ogyahay oo baarlamaankii oo shir u socda wixii lagu samaynayey ee ayraboorka lagu samaynayey ee amarka lagu bixinayey ee telefishinada ay soo gudbinayeen kartoon inta la dhigo nin boorso wata yimaada uu yidhaha xildhibaan baan ahay halkan boorsadaana keen adna kartoonka goddi waa iskaankiya laleeyahay amarkaas cidda bixisay qoraalkeeda baanu rabnaa inuu horta wasiirku ka jawaaba maadaama uu caddaynayo in qodobka toddobaatanaad uu ku cadyahay xasaanadda mas-uulka hadduu mas-uulkii qaranka soomaaliyeed ma dalkiisa qiimo ku lahayn uuna xildhibaanku waxba ka ahayn dalku u dhaartay sharcigii uu dejinaayo isagoo eedaysan naftiisa iyo maalkiisa iyo awlaaddiisaba lagu dilaayo magaca iyo xasaanadda uu huwan yahay xildhibaannimada haddaanan qaranka iyagii soomaaliyeed waxba ku lahayn oo baarlamaankii gabdhihii dhoofay ka mid ahay xildhibaan niciima sidii loo galaadogeydeena loo fatishay madaxooda iyo jirkooda loo baadhay wasiirka wasaaradda amniga xukuumadda federaalk soomaaliya mudane cabdirasaaq cumar maxamed oo xildhibaanada baarlamanka uga jawaabay su-aalihii ay weydiiyeen ayaa xusay in wasaaradda amnigu aanay jirin meel ay ku amartay in lagu xadgudbo xasaanadda xildhibaanada waxaase uu ballan qaaday inuu qaadi doono tallaabooyin si looga jawaabo cabashooyinka xildhibaanada ka yimid waxaan rabaa tallaabooyinka soo socda inaan qaado in baaritaan aan samayno wasaaraddu ay samayso siday waxu dhaceen in xildhibaanada baaritaanka lagula kacay aan helno sida warbixin ku saabsan kays walbo iyo qof walbo oo xasaanadiisii wax loo geystay inaan anigana way ka soo saara aan ku amray in aan lagu xadgudbin laga bilaabo maanta si aan u xoojiyo wareegsadii uu ra-isul wasaaraha soo saaray gudoomiyaha baarlamanka federaalk soomaaliya mudane maxamed sheekh cusmaan jawaari oo gabagabadii kulanka baarlamaanka ee maanta ka hadlay waxaana kulan saacado badan qaatay ayaa ka dalbaday xildhibaanada baarlamanka in goobaha amniga lagu sugayo marka ay tagaan ay ciidamada ammaanka ku siiyaan gacan howlaha sugidda amniga ee waajibaadka qaran ee saaran geesta kalena waxa uu tilmaamay inay tahay laguma xadgudbaan xasaanadda xildhibaanada mid waxaa ugu dambaysa aan sheegay waxaa qodobka toddobaatanaad ee dastuurka iyo qodobka shan iyo tobnaad ee xeerhoosaadka labadaba si cad bay u hadlayaan xasaanadda xildhibaanada waa lagu maxadgudbaan taa micnaheedu ma aha jaantaan rugan xildhibaanadan waxaa laga maarmaana in marka xaalada dalkeena iyagoo fafgelinaya meelaha qaarkood marka ayrisku inay la shaqeeyaan wixii amniga sugaya in ayagana bijaan noqdaan waa laga maarmaan ay gacan siiyaan laakiin xasaanadda marna laguma xadgudbaayo wasiirka amniga waxaa isqoray inay su'aalo weydiiyaan afar iyo afartan mudane keliyase waxaa su'aalo weydiiyey toddoba iyo soddon mudane waxaase lagu ballamay in mar kale dib wasiirka amnigu ay weheliyaan taliyayaasha u yimaadaan kulanka baarlamanka hortiisa kolka oo wax laga weydiin doono arrimo quseeya ammaanka maadaama kulankii maanta uu ku koobnaa oo qura xasaanadda cabdifataax daayar jeyte raadiyaha ee telefishinka qaranka xarunta golaha shacabka muqdisho
aad buu mahadsan yahay cabdifataax ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka ayaa maanta ka furay magaalada muqdisho shir taliyaha ciidanka asluubta soomaaliyeed iyo kuwa maamul goboleedyada ay uga tashanayaan dib u soo noolaynta howlihii ay qaban jireen ciidanka asluubta soomaaliyeed cabdirashiid nuur ibraahin ayaa faahfaahinta warkan inoo haya shirkan wadatashiga ee qorshaha onkad oo ah qorshe lagu horumarinayo taliska ciidanka asluubta soomaaliyeed ayna isugu yimaadeen taliyayaasha ciidamada asluubta ee maamul goboleedyada sida puntland galmudug jubbaland koonfur galbeed iyo gobolada hiiraan iyo shabeellaha dhexe ayaa maanta ka furmay xarunta kumeelgaarka ee taliska ciidanka asluubta soomaaliyeed ee magaalada muqdisho iyadoona ay goobjoog ay ka ahaayeen ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka wasiirka cadaaladda xeerlaaliyaha guud ee qaranka taliyaha ciidanka asluubta soomaaliyeed iyo saraakiisha ciidanka asluubta wadatashigan oo socon doona muddo saddex maalin ah ayaa lagu gorfayn doonaa shaqooyinka taliska qeybihiisa kala duwan iyo waxyaabaha uu hiigsanayo mustaqbalka taliska ciidanka asluubta soomaaliyeed taliyaha ciidanka asluubta sarreeye gaasbashiir maxamed jaamaca ayaa sheegay in wadatashigan uu noqon doono mid wax badan ka bedeli doono geedi socodka shaqo tababarada iyo xagga waci aqoontana inay noqoto wax maarata mar xamar lagu wada qabto mar aanu tagno muxuu ahaa aanu ku qabanqaabino tababarada inay kismaayo ka dhacaan mar inay ka dhacaan garoowe mar inay ka dhacaan baydhabo mar inay ka dhacaan jo muxuu ahaa caasimadda cusub ee abuurmaysa mar inaan ku qabanno caasimadda muxuu ahaa galmudug yacni inay sidaa u socoto oo ciidanku la arko inuu ciidan hal ah oo spirit mid ah oo qorsho mid ah ku shaqaynayo xeeralyaha guud ee qaranka dhaktar axmed cali daahir ayaa taliyayaasha ciidamada asluubta ee maamul goboleedyada iyo taliska guud kula dardaarmay in ay si wanaagsan uga shaqeeyaan xaaladda maxaabiista soomaaliyeed hal dardaarman baan rabaa inaan idin idhaahdo halkaa dardaaran waxaa weeye waxa aad haysaan oo aad ka shaqaysaan oo ugu ballaaran waa dad bini aadana dad bini aadan ah human bein ayaad la dhiilgaraynaysaan maalin walba maalin walba la macaamilaysaan dadkaasi xuquuq bay leeyihiin bini aadannimo ay ku heleen xuquuq sharcigu siiyeyna way leeyihiin waxaan idinka codsanaynaa oon rabnaa inaan hadda kadibna laiskula xisaabtamo xuquuqda dadka maxaabiista ah in la dhowro wasiirka cadaaladda ee xukuumadda cabdulaahi axmed jaamac ilkajiir ayaa sheegay in loo baahan yahay in tayada aqoonta ciidamada kor loo qaado taasina waxay ku imaan kartaa iskaashi taliska ciidanka asluubta waa taliska ugu badan ee wax soo saara ciidamada oo dhan waxay isku daba baan xoogga dalka Soomaaliyeed beeray lahaan jireen warshaday lahaan jireen waxbay lahaan jireen furniture meelkay lagama iibsan jirin marka in la soo celiyo tii maxaa dowlad goboleedyaduna sidoo kale inay siiyaan dhul ay beertaan iyo u asayn garayaan meelahay ku shaqeynayaan anyways waxaan ka wadaa ma rabo inaan waqti badan qaateen unkod balaa muxuu ahaa xoogga saara ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka mudane maxamed cumar carte qaalib oo hadal dheer oo ku qotomay baraarujin iyo horumarka ciidanka asluubta soomaaliyeed ay gaareen ka jeediyey duruufaha adagaynu ku wada shaqaynayno inaynu dhammaanteen dhinac isaga taagno ayaa muhiimadda ugu weyna qorshahaasna waa qorshihii aynu ku hagaajin kari lahayn maxaa la yidhaahdaa jeelasha iyo maxaabiista intaasaa ayaan filayaa ayaa ugu muhiimsanayd oo ay maanta runtii tahay
waa shirkii ugu horreeyey wadatashi ah ay wada yeeshaan taliyayaasha asluubta maamul goboleedyada iyo taliska guud ee ciidanka asluubta waana tallaabo muujinayso in la xoojiyo wada shaqayn niyad leh iyo horumarka howlaha ciidanka cabdirashiid nuur ibraahim telefishinka qaranka soomaaliyeed muqdisho
wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska ee xukuumadda soomaaliya ayaa kulanla qaatay guddiga xalinta khilaafaadka ka dhexeeya hoggaanka ururka suxufiyiinta qaranka soomaaliyeed ee noseg iyaga oo ka wada hadlay sidii loo dhammayn lahaa khilaafaadkii madmadowga jira loona dooran lahaa hoggaan cusub oo uu yeesho ururka suxufiyiinta qaranka ibraahim guudle isaaq ayaa faahfaahinta warkan inoo haya kulankan maanta guddiga madaxa bannaan ee xalinta khilaafkii ka dhexeeyey hoggaanka ururka saxafiyiinta qaranka soomaaliyeed islamarkaana ay soo wakiisheen warbaahinta dalka ay la qaateen wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska ee soomaaliya ayaa waxaa looga hadlayay arrimo ay ka mid yihiin warbixin ku saabsan halka ay marayso howsha guddiga oo ah dhammaynta khilaafka muddada soo jiitamayay iyo helidda qorshe dhab ah oo lagu dhisayo hoggaan ururka nusaj uu yeesho cabdimaalig yuusuf maxamed oo ah milkiilaha idaacadda shabeelle iyo ismaaciil sheekh khaliif oo labadaba ka mid ah guddigan ayaa sheegay in ujeedada kulankan maanta uu ahaa inay uga warbixiyaan wasiirka warfaafinta waxyaabihii u qabsoomay muddadii howshan dhexdhexaadinta ay ku jireen iyagoo ka codsaday saxafiyiinta soomaaliyeed in howshan ay ku garab istaagaan guddigii isku xilqaamay oo saxaabadda u dooratay inay khilaafka ka dhexeeya noosaj iyo sharifiyiinta la xalliyo maanta halkan waxaa u nimid wasiirka iyo wasaaradda inaan u sheegno wixii aan soo qabannay wasaaradduna ay nala shaqayso waxaan u taagannahay oon isku xil saarno u dagaalannay oo dhib badan aan ka marnay inaan khilaafka joojinno raggii isku hayayna waa la kulannay waxaan ka keennay inay aqoonsan yihiin guddiga sagaalka ah ayna taageersan yihiin ayna yidhaahdeen go'aankii aa gaartaana noo gaaran waxaan ka codsanaynaa guud ahaan suxufiyiinta soomaaliyeed in arrintaasi ay garab nagu siiyaan berri hadduu ilaah yidhaahdana oo ah maalin arbaco ah oo ku beegan toddoba-iyo tobanka bishana waxaan la kulmi doonnaa qaybaha kala duwan ee warbaahinta suxufiyiinta oo idilaan la kulmi doonnaa berri hadduu ilaah yidhaahdo oon kulan la yeelan doonnaa si aan iyagana ugu sharaxno uguna bandhigno hawshaan aan u istaagnay iyo wixii noo qabsoomay waxaanan rajaynaynaa kuna hanweynnahay innaga oo ah guddigan madaxa bannaan ee saxaafadda ay iska soo dhex magacaawday ahna guddi saxaafadda iskeed iyada ay u soo magacaabatay in hawshaan aan ka miro dhalinno islamarkaana ugu dambayntii aan ka gaarno xal waara sidoo kale hay-adaha garsoorka gaar ahaanna maxkamadaha waxaan iyagana ka codsanaynaa in ay iyagana guddiga garab ku siiyaan arrintan wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska ee xukuumadda federaalk ee soomaaliya mudane maxamed cabdi xayir maareeye ayaa sheegay in wasaaradda warfaafinta iyo ka dowlad ahaan ay taageerayaan dadaalada warbaahinta soomaaliya lagu horumarinayo maadaama dalka hadda isbedelo dhinaca horumarka uu galayo
annagu wasaarad ahaan iyo dowlad ahaan waa taageeraynaa in warbaahinta xorta ee soomaaliya qaabkeeda dhisan waxaan gelaynaa xilli fiican oo warbaahinta soomaaliyeed sharci haysato oo qorshe shan sano oo wasaaraddu u dejiso lagu horumarinayo haysato xilli dalka doorashooyin ay uu socdo xilli dalku federaalism gelayo waxaasoo dhammi waxay u baahantahay warbaahin mas-uula iyo weriye mas-uula oo hoggaan leh oo nidaam leh ayay u baahan tahay sidoo kale mudane maxamed cabdi xayir maareeye wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska ee soomaaliya ayaa ka hadlay mowqifka wasaaradda warfaafinta ee ku aadan ururka saxafiyiinta qaranka soomaaliyeed ee nusaj waxaan caddaynayaa dowladda soomaaliyeed mowqifkeeda wasaaradda warfaafinta mowqifkeeda ururka nusaj waa urur madax bannaan oo ay leeyihiin wariyayaasha ka shaqeeya warbaahinta madaxa bannaan annagu hadda guddigaan maanu magacaabo hawshoodana wax luga ku yeelan mayno oo ka badan inay warbixinna siiyaan meesha wax u maraayeen waa urur madax bannaan baanu u aqoonsannahay warbaahinta soomaalida madaxa bannaanna waxaanu u aqoonsannahay inay noqoto warbaahin madax bannaan oo sida warbaahinnaha madax bannaan ee adduunka u shaqaysa oo xoog leh oo afrika iyo soomaaliyaba awood ku leh guddigan sagaalka xubnood ka kooban islamarkaana iska soo xuleen warbaahinta dalka ayaa maalmihii ugu dambeeyey waday dadaallo ay ku soo afjarayaan muran muddooyinkii ugu dambeeyey ka taagnaa hoggaanka ururka saxafiyiinta qaranka soomaaliyeed waxaana maalinta beriya lagu wadaa in guddigan uu kulan la qaato guud ahaan saxafiyiinta ka howlgala magaalada muqdisho oo ay horgeyn doonaan waxyaabaha ilaa hadda u qabsoomay iyo qorshahooda xiga
wasiirka howlaha guud iyo dibudhiska ee xukuumadda soomaaliya ayaa sheegay in dhismayaal waxbarasho oo ay wax ku baranayaan ardayda araggala ee dugsiga alnuur la samayn doono xilli maanta uu kulan la qaatay qaar ka mida mas-uuliyiinta xarunta ay wax ku bartaan ardayda araggala ee alnuur sida faahfaahinta warkan uu ku hayo muuse cusmaan abto
kulankan uu wasiirka wasaaradda howlaha guud iyo dib u dhiska u la qaatay maamulka iskuulka dadka araggala ee alnoor ayaa waxaa looga hadlayey sidii wax looga qaban lahaa maamulka iyo ardayda wax ka barata iskuulka indhoolayaasha ee alnoor islamarkaana looga dhisi lahaa goobo waxbarasho si loo hormariyo waxbarashada dadka araggala maamulka ku-xigeenka iyo iskuulka dadka araggala ee alnoor oo ka hadlay kolanka ayaa ka warbixiyey baayaha ay qabaan xilligan isagoona ka codsaday wasaaradda howlaha guud iyo dib u dhiska inay gacan weyn ka geysato sidii looga heli lahaa dadka aragala gooba ay wax ku bartaan dhulkaas runtii baahi weyn baa u qabnaa Een, waxaana kalifaya dad badan oo indhala oo maaragtay gobollada joogo oo mar markasta nala soo xiriiro oo waxbarasho u baahan meeshii aan seexin lahayn iyo galaasyadii la fariisin lahaa ma hayno guryaha ijaarkana waa la ogyahay dabcan een, qaab iskool uma samaysno waana iska xiriiri Een, wasiirkadaas iyo iskoolka wuu arkay hadda kor uu noogu yimid Een, marka een, dhulkaasna dhul aad u weyn oo ballaaran waaye marka si maaragtay baahida ma la wada dowlad kale markaan dhahdaan baahidooda iska badanto xagga waxbarasho marka loo fiiriyo marka waxaan rabnay dhul weyn oo ballaaran oo maaragtay dadkii aan kusoo ururin karno qaybna jiif laga dhigo qaybna guryaha laga soo qaado inaan maaragtay eh, aan ka dhigno agaasimaha arrimaha bulshada iyo xiriirka dadweynaha ee xafiiska ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya maryan aadan amiin ayaa tilmaantay inay garab taagan yihiin sidii loo caawin lahaa dadka dhibaataysan islamarkaana loo hormarin lahaa aqoontooda haddii ilaaha yidhaah iskuul iyo laba iyo saddex baa nooga go-aan dadka indhoolayaasha qasabayna noogu leeyihiin inaan xooga taas isula saarno sidii aan usoo dhici lahayn oon dhihi lahayn saxiixan horta been ma yahay may mid kaloo ka fiican hala kor saaro dhismihii si loogu bilaabo dadka maanta heegan ku ah inay wax u dhisaan biri waxaa laga yaaba qarashka inay meel kala geliyaan wasiirka wasaaradda howlaha guud iyo dib u dhiska dalka oo gebagabadii kulanka ka hadlay ayaa sheegay in ka wasaarad ahaan ay qib weyn ka qaadan doonaan sidii dadka aragala looga dhisi lahaa iskuulaad ay wax ku bartaan wasiir ahaan howla guud ahaanna waxaan u howlgalayaa ilaahay idinkiisa waxyaala aad tabanaysaan in aa- in ladinka kaafiyo dhismaha aada u baahantiin in ladin dhiso ma dowladda iyo waajibaadkeeda tahay yani dadka oryaamiinta ah iyo dadka kale ara- ee, aruurta iyo haweenka harigooda dhintay armalayaasha iyo dadkaas waa dadka xaq ku leh in daryeel gooni la siiyo ilaah idinkiisii codsigiina waan fiirinayaa meelaha ay khusaysana waan kala hadlayaa ilaa hadduu yidhaahdana waxaas ilaah idinkiisa waa waa la fulinaya Eh, waxa waaye waxa ugu wanaagsan oo la qabto waxa waaye shaqadan waaye dalkamoolayaasha waxbarashadooda in la- in lagu dadaalo hoygooda in lagu dadaalo waxay tabanayaan in loo fuliyo taas waajibaad saaran waaye soomaaliya um- eh, dowladda soomaaliyeed
codkaasi wasiirka howlaha guud ayaa ugu dambeeyey warkeennii habeennimo oo aad kala socoteen khiyaarta hawada nagala xidhiidha rediyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya tan iyo kulanti dambe ammaan allah